Alhamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd walaalayaal mowduuceennu wuxuu ku saabsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduuddiisa iyo waajibaadkiisa iyo awaamirtiisa in la xifdiyo oo qofka mu'minkii marka hore uu ilaahay ilaaliyo iyo xuduuddiisa marka intaa uu sameeyo qofku ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu addoonkiisa dhowrayo oo uu ilaalinhayo waa qof xirsi xidhan oo waardiyeysan weeyey waxaa nabiga ka sugan sala allah alay wasalam maalin maalmaha ka mid a in adeerkii ninkii dhallinyarada ahaa ee saxaabada ka mid ahaa ee faqiih ahaa cabdullahi bni cabaas caalimka ahaa isagoo nebigu gaadiid saaran yahay calayhi salaatu wasalaam xagga dambe waxaa ka fadhiyey wiilkaa yar in adeerkii cabdullahi bni cabaas markaase wuxuu nebigu ku yidhi sala allah alay wasalam wiilow maanta waxaan ku barayaa kelmado arrimaan ku barayaa cusub waxaan ku baraya waxa weeye ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi oo awaamirtiisa iyo waajibaadkuu ku faray ilaali macsiyada iyo xumaantuu kaa reebayna ka tag isna markaasuu ku xifdinaya wuxuu ku yidhi haddii aad qof wax weydiisanayso rabbigaa isku xidh isaga wax weydiiso wax walba isaga gacanta ugu jiraan waxaanaad ogaataa haddii ummaddu makhluuqaadka o dhan ay isu yimaadiin siday u dhan yihiin oo ay ku tala galaan inay ku siiyaan waxaan rabbiba kuu qorin marnaba ma dhacaysa shaygaa inaad hesho haddaan ilaahay kuu qorin waxaa kalood ogaataa haddii ummaddu ay isu wada timaaddo si ay kugu geystaan wax dhib oon alla kuu qorin si kastoo xadhig lagugu maleego ama makri iyo shirqool lagula damco marnaba waxaan alla kuu qorin inayna kugu dhacayn iyadana ku talagal marka waxa weye walaalayaal mid walba ama qof kastoo inaynaga mida adduunkan inta la joogo dhibaatooyin badan baa soo waajahaya xusni ama maarata walanabluwannakum bishayin min alkhawf waljuuc wanaqsi min alamwaali walanfus walthamaraat wabashiri saabiriin dhibaatooyin fara badan baa qofka soo waajahaya hadday tahay cabsi iyo khawf hadday tahay dagaalo iyo colaado hadday tahay muxuu ahaa amni amni xumo hadday tahay muxuu ahaa faqri hadday tahay cudurro hadday tahay caruur la-aan yacni waxyaaba fara badan baa qofka soo waajahaya walidalika alimaamu shaafici raxmat ullahi calayhi wuxuu leeyahay mixanu zamani kathiiratun laa tanqadi wa suruuruhaa yaatiika kalacyaadi yacni adduunka mixankiisa iyo dhibaatooyinkiisu way fara badan yihiin barwaaqadiisi iyo muxuu ahaa farxadda adduunkuna waxay kugu soo maraysaa sida ciidda oo kale yacni ciiddu sanadkii mar bay kusoo martaa way yar tahay bil walba ciid ma aha ama maalin walba ciid ma aha sidaasoo kale farxadda iyo suruurku qofku in badan lama kulmayo dhibaatooyinka ka fara badan ibn اljawsi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay xadiiskan ayaan aada ugu fiirsaday oon macnihiisa dhuuxay markaasaan la yaabay buu yihi waxaana murugale buu yihi qofku inuu jaahil ka noqdo xadiidkan iyo macnihiisa runtii xadiidkan waxaa ka muuqanaysa tarbiyad aada u weyn oo nebigu sala alla alay wasalam dhallinyarada ama dadka caruurta ah uu u jeedinhayo sababtoo ah dhallinyaradu hadday hagaagaan mujtamaca waxaa laga qiimeeyaa oo laga eegaa dhallinyarada hadday dhallinyaradu toosan yihiin mujtamacaas waa mujtamac yacni saadaashiis iyo mustaqbalkiisu uu iftiimayo jiilka yaryare haddii uu hallaabo ama xumaadana oo khadka ka baydhana mujtamacaasi waa mujtamac halaagsamay ama kudaayey sababtu waxa weeye waa qaadatulmustaqbal baa la idhahdaayo waa dadkii berri talada qaban lahaa qofkii berri talada qaban lahaa hadduu xun yahay mujtamacaas yani waxa weye saadaashiis iyo mustaqbalkiisu ma fiicna nebigu sal ly slam ibnu cabaas wuxuu ku yihi ilaahay xifdi uu ku xifdinayaa waa laba arrimood oo isku xidhan waxaa la yidhahdaa dalab iyo jaza ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi uu ku xifdin macnuhu waxa weeye haddaad xifdido wuu ku xifdinaya haddaadan xifdinina haddee waxa weeye ballanqaad ilahay kama haysatid inuu ku xifdinayo ballanqaadka ilahay ma haysatid sababtoo ah aldalabu waljaza ka shardi walmashruud sida shardiga iyo mashruudka ay isugu xidhan yihiin haddaan ku dhaho haddaad yani waxa weye waxa iyo waxa iyo waxaa samaysa abaalmarin baad leedahay macnaheedu waxaa ku hoos jirta haddaadan samaynin ma lihid marka waxaa la yidhi ilaahay xifdi isna wuu ku xifdinayaa macnaheedu waxa weye haddaadan xifdiin de marka ballanqaadkii rabbi ma haysatid ballanqaadkii rabbi iyo xirsi xidhkiisii ma haysatid sidii waxay la mid tahay ilahi subxana wa tacala markuu yihi war ballankayga oofiya uufi bicahdikum wa awfuu bicahdii oofi bicahdikum ballankayga oofiya anna kiinaan oofinaya macnaheedu waxa weye haddaydaan oofinin dee ilaahay inuu inoo oofinayo wax walba markaa damaanad qaad kama haysan ama fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusaya way isku xidhan yihin xuduudda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la xifdiyo nebigu sal ly slam waa tii uu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku faral yeelay waxyaaba farala ha dayicina xuduud iyo soohodin buu ilaahay jeexay aan la tallaabi karin ha dhaafina xuduuddaas waxyaabo idinka xarimay baa jira ha ku xadgudbinoo ha dhexgelina waxyaabo ilaahay uu ka aamusay oonu ilowsanin baa jira waxba ha baadhbaadhina waxyaabaha ilahay dadka faray walaalayaal waxaa ugu muhiimsan oo qodobada koowaad kamid a iimaanka ama laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulah iyo shahaadada kadib salaada ahamiyadda leeda waxaa ku tusinaya nebigu sala alla alay wasalam markay naftu ka baxaysay dhowr shay oo dardaarmay baa jirtay markuu sakaraadku hay maalinkii u dhimanayay dhowrkaa shay ee nabigu dardaarmay waxaa ka mid ah saddex shay bay ahaayeen waxaa ka mid ah markuu sakaraadku nabiga hayay calayhi salaatu wasalaam dardaaranadii uu ka tegey asalaata asalaata wamaa malakat aymaanukum war salaada iyo salaada war iska jira salaada waxay gacantiinu hanatay aad mas-uulka ka tihiinna iska ilaaliya iyadana xaqooda nabigu sala alla alay wasalam ee wuxuu leeyahay qofkii xifdiya salaadaha oo ilaaliya waxay u noqonayaan qiyaamada nuur iyo xujo iyo nabadgelyo maalinta yowm alqiyaama cabdillahi ibni shaqiiq wuxuu leeyahy radia allahu canhu hal shay ma jiro oo saxaabadii nabiga sala allahu alay wasalam haddii laga taga ay gaalnimo u arki jireen oon salaada ahayn waxay u arki jireen saxaabatu rasuulillahi ridwaanullahi calayhim haddii shayga haddii ay ka tagaan gaalnimo uu qofku ku dhacay inay tahay salaada walidalika alla subxana wa tacala wuxuu leeyahy xaafiduu cala asalawaat wasalaati alwustaa waquumu lillahi qaanitin xifdiya salaada xifdiya baa leeyahy yacni la imaada shuruudeedii arkaanteedii sunanteedii waxyaabahay u baahdan aadaabteedii oo dhan waa inaad la timaadaan xifdiga ilaahi subxaana wa tacala uu addoonku xifdinaya waxaa ka mid a inuu qofku xifdiyo xubnihiisa xubnahaaga inaad xifdido ee waxaa ka mid a madaxii iyo waxa gudihiisa ku jira inaad xifdido caloosha iyo waxa gudaheeda ku jira caloosha iyo gudaheeda waxa ku jira ood xifdido waxaa soo hoosgelaya in qalbigaaga aad ka ilaaliso ood ka xifdido shahwooyinka iyo waxyaabaha nafta ay jeceshahay aad ka ilaaliso shubho iyo waxaan diin ahayn oo dadku ay diin u haystaan iyo bidcooyinka waxaana taa ka dhalanaysa qofku inuu gaadho hadduu shahwadana ka dheeraado shubhana ka dheeraado shahwadu waxa weeye waa macsiyada ay naftu jeceshahay shubhaduna waxa weeye waa bidcada iyo waxaan diin ahayn oo qofku uu diin moodo labada arrimood qofku hadduu qalbiga ka dhowro waxaa ka dhalanhaya sabir iyo yaqiin sabir iyo yaqiin sababtoo hadduu qofku iska ilaaliyo waxyaabaha shahwada ah sabir buu helaya haddii uu iska ilaaliyo waxyaabaha shubhada ana yaqiin buu helaya waana labada arrimood ee ilahay reer bani israa'iil markay nebi muuse raaceen calayhi salatu wasalam kooxdii nebi muuse rumaysay qodobadii ilaahay ugu gargaaray bay ka mid ahayd asabru walyaqiin waana sheekhu islam ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi uu leeyahay wabihima tunaalu limaamatu fi ddiin inuu qofku hogaamiye diineed noqdo ama diintiisa ilaahay iyo arrimihiisa u ururiyo ama ilaahay uu qofka samata bixiyo taasaa lagu gaadhaa walidalika buu alla leeyahay wajacalnaahum reer bani israa'iil baa laga sheekeynayay waxaan ka dhignay a'immatan yahduuna biamrina waa goorma lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun lianna asabra wuxuu sabirku wuxuu yadfacu shahawaat walyaqiin tadfacu shubahaat ee madaxa oo la xifdiyo iyo waxa madaxa ku hareeraysan waa inuu qofku xifdiyo carabkiisa maqalkiisa araggiisa waxaan xaaraan u ahayn ee waxaan xalaal u ahayn uu ka xifdiyo ina asamca walbasara walfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan maqalkii iyo araggii iyo qalbigii waxaasoo dhan waa la isweydiinhaya وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وحوى إلى سبحانه وتعالى تاسو رقي يضمر كيف أكو أمري نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وحلي من يضمن لي قفك إيدا ما نتقاضى ما بين لحيه لبدي سدان وحول حيا وعرفك إن ودورة يو حن بين حمان لغوي كإلالن هيا وما بين رجليه يو حول حيا لبدي سلوغد وفرجك إنه الزنا يحمان كإلالن هيا أضمن له الجنة جنة أنا أبلن قاضي بالنبي صلى الله عليه وسلم taasi waa xifdiga la inaga raba inaga inaan la nimaadno ilaahay iyo waajibaadkiisa aan xifdino ma jiro wax ilaahay intuu u baahan yahay iyo dhib haysta oo laga ilaalin waa rabulcaalamiin waxuu inooga baahan yahay ma jirto yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallah huwa alghaniy ilaahay waa hani inooma baahna makruuh iyo shay aan ka difaacayn oon ka ilaalinhaynaa ma jiro laakiin waa inaga danteenna iyo maslaxadeenna waxaan ilaalinhaynana waa waajibaadka iyo wuxuu inoo diray taasi waa xifdigii ilaahay addoonka seebuu ilahay marka u xifdinaya intaasi waxay ahayd tolabkii oo ahayd ixfadillaha iyo sidaad u xifdin lahayd yaxfadkaadii baa imanaysa marka inuu ilahay ku xifdiya seebu ilahay ku xifdin marka ilaahay subxaana wa tacaala qofkii xifdiya waajibaadkiisa wuxuu u xifdinayaa badankiisa caruurtiisa reerkiisa iyo hantidiisa walidalika nabigu sal sl mar walba ilahay ka baryi jiray ilahu waxaan ku weydiistay cafis iyo adduun iyo aakharaba inaad igu cafiso ilahu waxaan ku weydiistay diintayda iyo adduunyadayda inaad ii badbaadiso iyo aakharadayda ehelkayga iyo maalkayga ilahu waxaan cawradayda astur cabsidayda iyo waxyaabahan mas-uulka ka haynaya aamiyeel ilaahow hor iyo gadaal iyo midig iyo bidixna allow iga badbaadi ilaahay subxaana wa tacaala xifdiga uu addoonkiisa xifdinhayo markuu addoonku ilaahay xifdiyo waxay ka dhex muuqanaysaa oo ilaahay addoonku isku xidho ambiyada ilaahay siduu u galay markay dacwada dadka ugu yeedheen ee loo hanjabay ee qaar dabka lagu tuuray ee qaar badda lagu riday ee qaar waxa weeye la dhibay ee qaar la dilay ee qaar la dhagaxyeeyey sidoo lagu gargaaray bal u fiirsa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weye qiso dheer baahid oo aad iyo aad qur-aanku uga warramay markii asnaamtoodii intay meel ciid iyo dabaaldeg ay lahaayeen ay u baxeen nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waatuu ka hadhay nin yaroo dhallinyaro ana uu ahaa wuxuu damcay inuu balaan u dego oo uu fahamsiiyey ilaahyadan ay caabudayaan wax jira inayn ahayn markaasaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahyadii ay caabudayeen iyo qoryihii iyo sanamkii ay caabudayeen buu jajabiyey faaskii uu ku jajabiyeyna kii ugu weynaa asnaamta ayuu garabka u saaray markay soo noqdeen bay arkeen wixii oo dhan oo jajaban markaasaa waxay dhaheen war asnaamtan iyo ilaahyadanadii yaa sidan u galay inuu isagu ka hadhay dabaaldegio saaka uuna soo bixinna way ogaa inuu ku marmarsooday waan xanuunsanahay faqaala inii saqiim waan xanuunsanahay buu yidhi isagu saasuu ku marmarsooday markay soo laabteenay dheheen warsanamyada leedayaa sidan u galayna wuxuu yidhi yani waxa weeye iyaga weydiiya in kaanuu yantiquun hadday wax idinla hadlay yihiin nabi ibraahim alayh salatu salaam akhiiran sheeke yani qur-aanku aad buu uga warramay waa tii ay ogaadeen inuu isaga yahay isna qirtay markii dambe ay dabka ku rideen dabka markii lagu tuuray dee rabbi baa u joogay subxaanahu wa tacaala ibnu cabaas wuxuu leeyahay radia allahu canhu kalaamu ibraahim wuxuu ahaa hadalkii ugu dambeeyey uu yidhaahdo xasbuna allah wa nicma alwakiil eragaas yidhi ilaahay baan tala saartay dabkii baa lagu tuuray dabku dee ilaahay subxana wa tacaala awooddiisu wax ku kulaylinhaya ilaahay baa u yeelay awooddan hadduu ka siibo waxa ma kulaylinaya markaasa ilahay wuxuu yihi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim ibraahim badbaadi baa la yihi qabow iyo janno u noqo nebi yuusuf baa ilahay xifdiyey walaalihii markay intay u tashadanay mu'aamarada iyo shirqoolka u dejinaya ceelka salka loo dhigay ilahay subxana wa tacala si u rabeeyey ceelku uga soo saaray iyo safarkii waan wada garanayna nebi yuunus yaa markii qoomkiisii ay beeniyeen niman ilaa boqol kun iyo dheeraada ayaa loo diray markay beeniyeen isagoon ilaahay ribood ku celinin ayuu iskaga dhex baxay uu is yidhi kolle cadaab baa kuwan kusoo degaya ka cararoo ka dhex baxay ilaahayna umuna sheegin arrintaa ilaah way beeniyeen waa bas maxaan sameeyaa muuna dhehen waatuu markabka raacay markabkii waatuu istaagay badda intii lagu tuuray nebi yuunus nimankii safarka ahaa ee qisadii qur-aanku ka warramay markii fasaahama fakana min almudxadiin faltaqamahu lxuutu wahuwa muliim falowlaa annahu kana min almusabixiina lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun markii lagu tuuray halkaasuu ka tasbiixsaday fanaadaa fi dulmat isagoo ku jira baddii oo kalluunka calooshiisii ku jira oo baddiina salka uu kalluunka la galay hal mar buu liqay xayawaan iska weynaaday oo badda ku jira halkiibuu ka dhawaaqay marka laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin qur-aankaa soo guuriyey oo ka warramay qaabkii uu u dhawaaqay ee ilahay ugu qayshaday ilaahay waan gardarra waan khaldamay bu inii kuntu min alaalimiin adaa xumaan kafo rabbi oo badbaadi halkii markuu ka dhawaaqay yaa ilahi subxana fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim halkii baa marka badda lagaga soo tuuray oo ilahi subxana wa tacala uu ku badbaadiyey yani waxay leeyihin culimmadu haddii markaa uunan ahayn qof amarka ilaahay ku dhaqmo alla ku xidhan maalinkaa badbaadada muuna helan taasuu u baxsaday cibaadadiisii hore u baxsaday walidaalika ilaahay baa wuxuu leeyahay falowlaa annahu kana min almusabixiina hadduuna ahayn kuwo alla ku xidhan dadka ilaahay u hoggaansamay ilaahay ku xidhan ee tasbiixsaday alla caabudo hadduuna ahayn lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun kalluunka calooshiisa wuxuu ku jiri lahaa ilaa iyo maalinta yowm alqiyaama taasuu ku fakaday marka qofku wuu aad u aayaysa cibaadadii iyo waxaad hormarsato mar un baad u baxsan mar baad u baxsanaysa nabi mu nabi muuse calayhi salaatu wasalaam qaabka ilaahay kusoo koriyey ee qur-aanku inooga sheekeeyey gurigu kusoo dhex kora oo garanaysa nin reer bani israa'iil maayo wax kale baan u dan lahayn inuu dilo oo fircoon la yidhahdo ilah nima sheegtay iyo waxa weeye oo ilaahay uu damacsan yahay sababtiisa fircoon ba in lagu halaagaba bal oga waad intii kale uu ilaahay u dilay ilaahay qadarka kii isaga halaagi lahaana gurigiisa buu kusoo koray soo wax lala yaabma yani waa qariib waa wax cajiiba in fircoon uu wiilashii reer bani israa'iil oo dhanna ka dhigo kii uu ka baqayeyna gurigiisi isagu raashinkiisii iyo shaqadii uu qabanayay gurigiisii iyo yani sariirtiisi uu kusoo dhex karo waa wax yani ilaahay subxaanahu watacala markuu wax samaynhayo ninna kala tashan maayo iyo qaabka u samaynhayo waa wax cajiibow yani qaabkaas u badbaadiya isagan ilaahay markuu adiga ku badbaadiyo wanaagga aad leedahay haddaad adigu fiican tahay carruurtaada u aayayso oo ilaahay laga yaaba inuu ku badbaadiyo carruurtaada u aayayso waad garanaysaa labadii wiil nabi khadir iyo muuse calayhim assalaam markii ay isa soo raaceen reerkii ay marti gelin waayeen ee labada wiila yaryar ee yani waxa weye aabbahood uu gidaarka ama derbiga ugu hoos aasay xoolaha gidaarkii sii dhacayay markuu toosiyey khadir ee nebi muuse ku yidhi war reerkan ina marti gelin waaye maxaad wax ugu hagaajinaysaad guryahooda ugu toosinaysaa ka dumeeya markii dambe uga sheekeynayay muxuu ku cileeyey wuxuu ku cileeyey wa kaana abuuhumaa saalixan nin khiyaaraa dhalay buuhi oo ilaahay ku xidhan wiilashan yaryar nin wanaagsan baa dhalay buuhi marka wanaaggaaga carruurtaada u baxsan doonta carruurtaada u baxsan doonta carruurtaada iska tahay kuwaad awow u tahay yaa u baxsan doonta sida ilaahay subxaana wa tacaala suuratu aal cimraan uu inooga warramay imraatu cimraan maryamo markay dhalaysay yaa waxay tidhi ilaahayow wa inii uciiduhaa bika gabadhan adaan ku magan gelin waa tay dhashay waa carruurteedii wa duriyataha waxay sii dhashana waa nebi ciise calayhi salaatu wasalaam waxay sii dhashana ilaahayow adaan ku magan gelinayaa bay tiri adiga iyadii iyo waxay sii dhashaba allow adaan adaan adaan kugu xidhay adaan ku hoosgeeyey marka carruurtaada awow tafiirtaada u aayas tafiirtaada u aayas yacni waxa weeye taasoo kale waa waxyaaba dhaco awliyada ilahi subxana watacala alla uu ku sharfo oo uu ku ilaaliyo oo uu ku xifdiyo oo uu ku dhowro waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam nin mowlihiisa ah oo saxaabadii kamid aho safiina la dhihi jiray sida bisanad saxiix kusoo aroortay yaa maalin maalmaha ka mid a wakti dambe isagoo bad la socda dooni la socda yuu baddi ka dhacay doontii baa dildilaacday ninba suu ku badbaadi karay buu ku badbaaday alwaax nin qabsaday iyo nin bir ku dhagay iyo nin wax sameeyaba nin walba siduu ku fakan karay buu ku fakaday siduu ninkii usoo socday waxa weeye wuxuu gacanta ilaahay subxana wataala u geliyay khashaba alwaax alwaaxii si uula wareegayay mawjadii ugu dhex dabaalanayay yaa meel yaroo god ah oo jasiirad ah oo berriga agtiisa ahbu yay mawjadii kusoo tuurtay meeshii markay kusoo tuurtay berriga ahayd ee uuna ka bixi karin meel yaroo qorafa ama god yar oo weyn oo qodan yaa libaax baa soo kor istaagay libaaxi markuu kusoo dhaqaaqay wuxuu yidhi yaa abalxaarit waa kunyada libaax abulxaaritow waxaan ahay buuhi safiina mawlaa rasuulillah sal l slam safiinihii mawlihii nabigaan xayawaankan wayna inala hadli karin laakiin waxaan leenahay in badan bay fahmayaan oo ilaahay fahansiinaya safiina aan ahay mawlihii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaase waxa weye libaax intuu kusoo dhaqaaqay oo uu fahmay nebi maxamed mawlihiisi baan ahay yaa jeeniga ama adinka intuu ceelkii geliyey libaax iyuu halkaa kaga soo tuuray uu horkacay waddadii madiine loo qaadi jiray buu ku riday intuu madaxa u gundhiyey buu ka soo noqday waa waxyaaba ilaahay subxana wa tacaala ay dhici karto xayawaanaadka mu'diga ee bitabci addoommada dhiba inuu ilaahay adiga kuu sakhiro oo uu kaaga dhigo kuwa adiga kuu adeega haddaad ilaahay adigu isku xidhood ilaahay ilaalisood ilaahay dhowrto waa waxyaabaha aad ku badbaadi karta eed isku xifdin karta bay ka mid tahay nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha waxaa ka mid a waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala uu kugu xifdinhayo oo uu kugu ilaalinhayo nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan haddii ilaahay aad isku xidho xataa macsi iyo xumaan fara badan in lagaa xijaabayo naagtii damacday nebi yuusuf ee xumaanta la damcday ee u yeedhatay imra'atulcasiiz ahayd waa tii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi yuusuf uu ka badbaadiyey ee uu ka asturay kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin yacni sidaasaan nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam aan ku badbaadinay oo xumaantii iyo wixii aan kaga badbaadinay buu alla leeyahay sababtoo ah mid daacadoo cibaadada annaga noo badhax tira ayuu ahaa buu ilahi leeyahy subxaana wa tacaala marka taasi waxa weye walaalayaal haddaad ilaahay isku xidho isagaa ku arsaaqaya haddaad ilaahay isku xidho isagaa ku xifdinhaya ilahay haddaad isku xidho dhib kastood la kulanta aakhirka waad baxsanaysa ilahay baa ku fakinaya o ku badbaadinhaya waayo ilaahay baa wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha qofkii allah ka baqa yajcal lahu makhrajan meel uu ka baxo dhibkaa uuga baxo alla siinaya wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه فإن الله أمرنا بذلك حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما